Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareb ka daahfurtay shir ku saabsan xoojinta la qabsiga isbeddelka cimilada. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Dhuusamareb, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelka cimilada, iyo ururada caalamiga ah ee ka howlgala magaaladaasi. Xafsa Cumar Cabdulaahi, oo ka socotay Wasaaradda Isbeddelka Cimilada xukuumadda federaalk Soomaaliya, ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay shirka.
ujeedka maanta la isugu yimiday waxa weeyaan sidii galmudug ugu darsan lahayd baahideeda iyo aragtideeda iyo sidii wax loo fulinayo mashruuc insha allahu tacaala iman doona oo gebi ahaanba geyiga soomaaliyeed ka shaqeyn doona mashruucaasi sidii agasmaha guud sheegay magaciisa waxaa la yidhahdaa climate resilience agriculture in soomaaliya yacni waxaa la xoojinayaa maadaama soomaalidu dhammaanteed ama inta ugu badan aan ku tiirsanay wax soo saarka beeraha climatekuna saameyn badan ku leeyahay in xaggaa xooga la saaro daahir cusmaan nuur agaasimaha guud ee wasaaradda isbeddelka cimilada maamulka galmudug oo daafuray shirka ayaa sheegay muhiimadda iyo qorshaha laga leeyahay shirkan dhallinyaraad tihiin waa inaad maskaxda furtiin waa in aan dadka naga wacyigelino cashuurta bixino nabadgelyo kusoo dabaalno dalka naga dabadeedna aan ka kaaftoono biidnillaahi kariim sadaqooyinka la soo aruuriyo haddase waxaan rabnaa mashruucan galmudug sidee uga faa'iidaysan kartaa maxaan tala ku biirin karnaa inta uu socdo shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda isbeddelka cimilada maamulka galmudug iyo qorshayaasha sanadka labada kun afar iyo labaatanka